ururka al-shabaab ayaa saaka aroortii qarxiyo goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee degmada garas baaley ee magaalada muqdisho dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a da inay maqlayeen qaraxyo ka dhacayo goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha waddada kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in qaraxyo miinay ku xireen goobaha ganacsi ee ku yaala xaafadda tabeelaha sheekh ibraahim ee degmada garas baaley mid ka mid a goobjoogayaasha codkiisa ka gaabsada ayaa u sheegay v o a da in meelaha la qarxiyo ay ahaayeen goobo ganacsi oo dhowaan fuliyay amarka dowladda ee la xiriira xirashada kaamirooyinka hay-adaha amniga dowladda soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafo howlgal ciidan ka wada inta u dhexaysa eex control afgooye ilaa deegaanka ceelasha biyaha ayaa ku amran ganacsatadu inay xirtaan kaamirooyinka taasoo dhowaan laga hirgeliyay magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa dhowr jeeroo hore isku dayay inay hor istaagaan awaamiirta dowladda ee la xiriirta xirashada kaamirooyinka dhowaan ayeyna markii suuq ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ay ururka al-shabaab ay qarxiyo ku qoreen kadibna ay qarxiyeen goobo ganacsi ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa kol hore ku guuleysa xaqiijinta in magaalada muqdisho gudaheeda laga hirgeliyo xirashada kaamirooyinka gaar ahaana suuqyada waaweyn ee ganacsiga ku yaala muqdisho sida suuqa bakaaraha iyo suuqbacad sidoo kale ciidamada amniga ayaa ku guulaystay in laga hirgeliyo guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir iyo xaafadaha waxaana hadda ciidanka amnigu oo maalmihii lasoo dhaafo howlgal ciidan ka waday inta u dhexaysa muqdisho iyo ceelasha biyaha ay ku amrayeen dadku inay khirtaan kaamirooyinka waxaase hadda muuqata inuu jiro culays howlgalay wajahayaan ganacsatada taasoo la xiriirta awaamiirta khirashada kaamirooyinka iyo kooxda al-shabaab oo isku dayaysa inay hor istaagto amarka dowladda cabsi gelisana ganacsatada dhanka kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaara xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya madaxweyne xasan ayaa si lama filaana ku taga xarunta wasaaradda gaashaandhigga wuxuuna halkaasi kulamo kula qaatay saraakiisha xoogga dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taliska xoogga dalka wuxuu kulamo kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa u sheegay v o a da in madaxweyne xasan uu kala hadlaya taliska xoogga dalka xoojinta dagaalka xilliga lagula jiro kooxda al-shabaab dib u eegista goobihii dagaal ee dhowaan lala wareegay iyo bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka iyo dhammaystirka wejiga koowaad sidoo kale eela ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a da in madaxweynaha soomaali xasan sheekh maxamuud uu hadda si gaara isha ugu hayo markay timaado dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo guud ahaan heshiisyadii amni ee la galay sidii loo meel marin lahaa dhowaan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya heshiis amni ee lasoo seexatay dowladda dalka masar waxaana dhowaan lagu arka muqdisho gaar ahaan garoonka alcadde diyaaradaha kuwa dagaalka masar oo kasoo degaya muqdisho inkastoo dowladda soomaaliya welihaysa ka bixin tafaasiil haddana waxaa jira xiise siyaasadeed oo xoogan oo kala dhexaysa soomaaliya dalka etoobiya cabdulqaadir okey v o a muqdisho